bismillahi raxmaan raxiim marka hore waan idin salaamayaa marka labaad anagu geli baanu joognaa iminka conakry baan kaala hadlayaa waxaan runtii aada ugu mahadnaqayaa waxaat madaxweynaha dalkan alfa conte iyo shacabkiisa ama dadka reer geni oo si aada u heer safixsan noo soo dhaweeyey wadahadal badan iyona aan wada yeelanay iyo wadaxaajood iyo kawadahada arrimo badan danaha iyaga ah labada dal arrintaas soomaaliya ay samaysay waa iska caddaan meel walba waa laga ogyahay maanta sababta ay ilaaqaadka uga goosatay dalkan geni haddii ay ka goosteen waaba ay jirtaba waxaan u aragnaa runtii inay tahay arrin aan aragti ku dhisnayn oo uu maamulka xamar ka muuqda waxaan jeclaan lahaa inaan xasuusiyo maamulkaasi inaan somaliland ma raba u xidhxidhnayn dalal badan bay hore u tagtay madaxdeedu tagtay madaxweyneedu tagay wasiiradeedu tageen cid walba tageen wadaxaajood iyo wadahadal iyo xidhiid wanaagsan aan ula leenahay oo la wada ogyahay oo aadna loogu soo dhaweeyey wa waa gartay haddii marka waxaan waxaan waxaan rabaa inaan halkaa wax kaa weydiiyo meelo badan baad tagteen waddamo badan baad hore u tagteen kenya tagteen oo weliba dowladda soomaaliya xiriirkooda aanu hadda si wanaagsanayn oo arrimaha badda iyo waxaa isku haya dowladdana kumaanay dhawaaqin xiriirka u jirta wadamadii aad booqateen waxa hadda dowladda ka qaylisiiyey soomaaliya ee ay xiriirka ugu jirta geni ee aan dadku ogeynad idinka ogtihiin maxay yihiin idinkii geni maxaa idinka dhexeeya waa midka aanaan fahamsanayn sababta ay sidaa u yeeleen iyadoo in badan ay maxaa to madaxda somaliland dalal badan tagtay oo si wanaagsan loogu soo dhameeyey loogu soo dhaweeyey oo ay dalal badan wadahadal iyo xidhiid iyo mataqaana cilaaqaad aan la yeelanay sababta ay geli halkan iminka ugu gooyeen xidhiidka ay leeyihin waa u gooyey waa wax aan fahmi la-nahay iyo ujeedada ay kaleya aanu garan la-nahay waa wax iminka waa kuwa iminka ku ambadbare baanu aragnaa dadka wa waa gartay ku toosay wasiir waxaa tuhunka keenaya ee dowladda federaalka soomaaliya ilo ku dhadhow ay noo sheegayaan waxa weeye madaxweynihii somalilan muuse biixi iyo wafdigiiniibaa karbad cas loo dhigay oo lagu maamuusay inay madaxweyne dal aqoonsan yahay oo kale yihiin dowladda soomaaliyana waxay weli taagan tahay somalilan waa gobol naga mido oo innagana hoos yimaada ma aha in si waddan madax bannaan loo maamuuso dooda noocaa miyaanay meesha ku jirin maya kuma jirto waa aragti gaaban weye marka u horeysa soddon sannadood baanu kala maqannahay oo laba dowladood aanu iyagu dowladda may hayn annagu aanu dowlad ahayn oo dhisanay oo aanu mawqifka iyaga cadaynay laakiin iyaga dee dhaguhu u daloolin oo maqli waayey taas sidaa weeye oo mataqaana ma aha arrin meesha ku jirta inay ka hadlaan dalalkuna xor bay yihiin ciddii maxay to kaarbid noo dhigaysa iyo ciddii calan noo taagaysa iyo ciddina soo dhaweynaysa haddii ku wadaana dalal badan oo afrika ama caalamka ayay kala tegi doonaan marka haddaan usoo noqdo somalilan iyo geni cilaaqaadkaa wanaagsan eed sheegaysay iyo xiriirka aad samayseen marka laga soo tago ma waxaa jira arrin la xiriirta dhinacii aqoonsiga somalilan oo geni aad isaga soo dhawaateen waxaan xiriirka waa ahayn iyada kaliya maaha afrika oo dhan baan ula leenahay siyaalo kala duwan baanu ula leenahay iminkana iyada genina waanu xiriirkaanu leenahay laakiin idinma aqoonsano dal madax banaan khasab ma aha dal madax banaan haddii aanay ahayn mar haddii ay inaalaaliyo intaa cid waliba waa arkasay brotocool iyo soo dhaweyn iyo laxaajood iyo lahadal ayaanu ku wada jiraa marka cilaaqaadka madbaheer buu joogaa taas anagu haddeeto waxba ka odhan maayo waanu dalkaa xiriirkii aanu u baahnay waanu wada leenahay